haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay somalilan maxaase fursado oy u abuureysaa su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu weydiiyey doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya de somalilan kuma doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku siday aadka uga qayb galeen gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyinka jira somalilan kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel kamida geeska africa inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday wax mushkilada ay ka jirin marka somalilan arrintan arrintaa waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada wakiilada waxaa dib loo dhigay sagaal jeer golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay laba jeer marka mar labaad dadku waxay dee awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen golayaasha cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay debadda iyo imageka somalilan dunidu ay ka arkaysana weliba wakti xaadirkan aynu ku jirno dee gobolku waynu ognahay xaaladda ka taagin aan wadamada kale geeska africa ku xeeran aanay maanta haysan marka wax weyn bay u tahay runtii sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay somalilan dadku macnihii imageka ama sawirka debadda laga arkaya ee somalilan bixinaysaa waxa weeyaan waxaanu nahay dal qumraadiya waxaanu nahay dal nabdoon waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan toddoba jeer doorashooyinkaasi nabadgelya ay ku dhaceen asxaab kala afkaar asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen wax mushkilada ay kasoo korin aanay kasoo kordhin marka somalilan waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin oo ay tahay in soddonkii sano wixii somalilan ay raadinaysay oo ah aqoonsi inay albaabo cusub oo hore uga xidhnaa ay maanta u furto dad aan hore ula macaamin jirin ay maanta la macaamilaan kuwii hore ula macaamili jirayna ay maaratay ay qaabkii ay ula macaamili jireen somalilan ay runtii ay wax ka bedelaan madib isku sameeyaan marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeetaan dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka somalilan marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay islamarkaana aan ku xusaynay labaatan guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacdo somalilan oo ahayd laba kun iyo ko kob iyo soddonkii may markii dastuurka loo cereeyey waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegeysaa labaatankaa sano waxyaabihii somalilan ay doonaysay ee ay ku guulaysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso maxay yihiin waxyaabaha lagu guulaystay labaatankii sano ee lasoo dhaafay maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guulaysan waayey waxyaabaha runtii lo odhan karayo waa lagu guulaystay oo runtii aad aada u muhiim ah waxaa weeyaan kow in dadka reer somalilan ay awood u yeeshaan in cidda matalaysa ee golayaasha qaranka u matalaysa in iyagu ay doortaan in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madaxuu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka dimuqraadiga ah ee codaynta ah ee asxaabta badan waxaa kale ay somalilan ku guulaysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna somalilan usoo jiiday waxaa kale oo ay ku guulaysteen inay samayso somalilan dhaqan dadka oo dhani ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awooddu awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer somalilan ay leeyihiin iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbarka ay doonaan kii ay u garan waayaanna meesha markaa ka saaraya marka arrimahaas waa arrimii lagu guulaystay arrimaha in hortaagan waxaa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta asxaabtiina ay awood u weydeen ama xisbiyadiina ay awood u waayeen inay taa ka hortagaan qodobka labaad ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka dadka qaar baa dhaliila oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan dabaddaa laga riixayaa dad dabaddaa wada waa caynka maaha waa arrin masiiriya waa arrin somalilan u taalla waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah koob iyo labaatan milyan oo dollar oo ku kac oo qofkii codaynayeyba kharashku ku codaynayey wuxuu ahaa sagaal iyo toban dollar taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa somalilan wadamada ugu kharashka badan le xagga doorashooyinka maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay somalilan ka dhacay dooda doorashadan somalilan wax badan baa laga baran karaa ano inta badan waxaanu idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlaya soomaaliya dad aan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaala iyo argagixise iyo barcabeed doorashadani dadka soomaali ee degan somalilan iyo dadka soomaaliya iyo kuwa jabuuti iyo kuwa kale etoobiya iyo kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad soomaaliyeed oo ah reer somalilan oo ah dalkan somalilanah oo iyagu iyagoo soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey taasoo runtii soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan marka waxaan filayaa inay soomaalida kale ee ku hareeraysan somalilanna ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo dimuqraadiga waxaa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoriisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codaynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intuu tago uu qofkii meesha joogay hadduu u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qayla iyo sawaxan iyo mushkilaad ay ka dhicin oo inta badan doorashooyinka afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan qaar baa lagu dagaalamaa qaar baa dhiig ku daagtaa meel aan dhiigna ku daadanayn nabadgelyana ay ku dhacayso runtii waa tan oo kale somalilan marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa somalilanna gudaheeda ka baran kartaa dadka soomaalida somalilan ku xeerana ay ka baran karaan gobolkaynu ku nool lahayna wuu ka baran karaya marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xaruntoodu yahay magaalada hargeysa wuxuuna u waramayay waryahayaga cabdulqaadir maxamed mursal